haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicid aan idhaahda ee cawayska washington waxaa la diyaaraa zahra ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta a ka dhagaysataan idaacadda fiidnimo ee v o a qodobo aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa cawayska washington toddobaadkan waxaana ka mid a xaflad ballaadhan oo loo qabtay nin afartan jira oo la gudayo waxaa kaloo aan idiin hayaa caasha qudan guud maaha laba ruux dareenkooda waa dabar mataanaya qof kaloo ka meel doona waa dulsaare uma baahna waa sidiiq maxamed burmad iyo qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa dhegaystayaal sidan horeba idiinku soo sheegay caawa waxaan idiin hayaa sheeko aad u xiiso badan waa xaflad ballaadhan oo la isugu yimi madax iyo shicib oo loo qabtay gudniinka nin afartan jira hadda goro oo waa nin muslina oo aaminsan diinta iyo dhaqanka ogol in ragga la gudaa inay waajib tahay lama ilaawin yaraantiisii in la gudo ogaana sidaa looma yeelin ee arrin intaaba ka duwan ayaa meesha ku jirta waxaa hadda istuudiyaha ila jooga wariyahayaga jacfar kuukay jacfar waa nin dhul badan soo maray wadamo badan ku soo noolaa islamarkaana gudbinta sheekooyinka aada ugu wanaagsan qisadan caawa wuxuu la kulmay maruu deganaa dalka yeman jacfar kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waa mahadsantahay zahra aadaan u dhowahay sheekada dabcan waxay ka dhacdayba gobol ku yaala dalka yeman oo mahre la yiraahdo xuduudka cumaan iyo yeman meeshay iska galaan xaflad weyn baa loo qabtay oo aad u qiimo badan oo dad waaweyn oo madax iyo mas-uuliyiin ay kasoo qayb galayeen xafladdaas waxaa loogu magac daray xafladda gudniinka nin hebel ninka waa afartan jir dad fara badan baa isugu yimid oo madax iyo odayaal dhaqameed u badan
xaflada fanaaniin ma loo yeedho ma laga heesayey waa laga heesay waa laga ciyaaray ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka ahaa waa laga ciyaaray waxyaabo kale oo orodka iyo bootinta iyo dhaqanka guud ee gobolkaasi ka jira ah waan gartay markaa dadka marka la invitationka la siinaya ama casuumaada ee laleeyahay kasoo qayb gala xafladda ma waxa ku qornayd ninka la gudaya waa afartan jir mise wuxun baa layidhi kasoo qayb gala xaflad dabcan waa lagu sii caddaynayaa oo waxaa la leeyahay xaflad ka duwan kuwii hore oo xaflad gudniina ninka la gudayana waa nin afartan jira ninka afartan jirka ahay xaas ma lahayo ma guursaday
su-aashaasi waa su-aasha lais weydiinayo dabcan durbadiiba oo qofka maskaxdiisa kusoo dhacaysa laakiin ninkaas ma aanu lahayn waxaasa marka sheekada bilowga laga soo bilaabo ayaa la garan karaa in ninkaasi aanu guursan oo uu ahaaba nin keeblayurar waxa ay soomaalida ugu yeerta oo difaac ku jiray weligii difaacaas buu afartan sano kusoo gaaray uu ku jiray waan gartay markaa bal jacfarow waxaa ninkaa difaaca geliyey bal nooga dhac zahro waddanka yeman dabcan sidaad la socotaba beela beela buu u qaybsamaa oo beela beela baa loo degan yahay odayaal dhaqameed baa awood weyn ku leh oo odayaasha beelaha hogaamiye ah waa la isdilaa oo sidaad la socoto hubka dalka yeman yaalla waxaa lagu sheegaa shacabka ku nool saddex jeer inuu ka badan yahay dadku way wada hubaysan yihiin ardayda iskuullada hubka bay la tegayaan gaar ahaan gobolada caadi buu ka yahay sidaa daraaddeed dilka mar walba wuu dhacaa ninkan la gudayo afartan jirka soo gaaray isagoo yar oo wiil yara ayuu aabihii nin kala dilay inanka aabihii baa nin dilay beel kale kasoo jeeda waana laysku araa xaggaas oo qofkii la dilo qof kalebaa loogu araa sida soomaalidoo kale ma aha laakiin ninkii wax dilay wiilkiisa ayaa loogu aarayaa hadduu uu wiilka xanuunka wax u dilana dhadhamiyo.
aabihii baa loogu aaraya waan gartaa marka ee, wiilkan aabihii maadaama uu wax dilay dadkii wax laga dilay way u fariisteen oo waxay yidhaahdeen ee, ninkii naga dilay ee, ee, ninka ee, baxsaday wiil yar baa u jooga wiilkaasaan ugu aaraynaa waan gartaa Ee, dhaqanka u yaallaa marka wuxuu yahay qofka ilaa laga gudo in aan ee, ee, Laga aargudan aar karin.
aar aanu geli- aa- geli karin marka waxaa la yidhi ninkan intii la dili lahaa Mhm.
buridaysa ha loo daayo yaan la gudinba yaanba la gudin ilaa xaalku uu iska bedelo waan gartaa iyagiina kamaanay tala- tanaasulin sidii bay e, e, e, go-aankooda ugu adkaysteen waxay yidhaahdeen waxaan sugaynaa uun maalinta ninkaasi la gudo waan gartaa sidii buu xaalku ahaa oo uu ku socday oo ninkan uu ku weynaaday waqtiga uu ugu socday da-dii ay ku korodhay kusii korodhay e, warkiina marnaba lama ilaabin waan gartaa dadkii e, laga dilay qofka Mhm.
e, aargoosiga raadinayay sidii bay ula socdeen ninkan xaalkiisa oo ay u sugayeen waan gartaa awood uu wadanka kaga tago ama meel kale uu ku aadana ma Ma lahayn oo lahayn.
qoys aada u danyaroo saboola buu ka dhashay waan gartaa ugu dambayntii ninkii afartan jir buu soo gaaray haya oday dhaqameed eh, beelaha dega gobolkaas eh, aan soo sheegay ayaa sheekadii maqlay haya Eh, ninkiibuu usoo diray eh, dad oo wuxuu yidhi hala ii keena ninkaa waan gartaa halkii baa la geeyey sheekadiibuu ninka aada u waraystay wuxuu yidhi saacaddan laga bilaabo aniga ayaad magan ii tahay waan gartaa anigaana kaa mas-uula Mhm.
waana lagu gudayaa la soco kadibna gabadh baa lagu guurinaya dee.
kadibna waa lagu guurinaya dabcan way ku jirtaa sheekada Hay.
maadaama uu reerkan kusoo biiray ninkan Aad iyo aad.
waa in loo guuriyaa waaba marka qasab.
magantii hal ninkaasina lama taaban karo lama taaban karo lama taaban karo oo iyaga xataa haddii aanay haddii awoodda ay leeyihiin inay qof magantiisa kala soo baxaan qof kale Mhm.
dhaqankii baa ka hor istaagaya oo dhaqanka u yaala beelahaas Mhm, mhm.
ayaa sidaa ah waan gartaa marka eh, odayaasha dhaqanka ama odayaasha beelahana halkaa eh, madaxda dowladdaba iyagaa ka awood badan kana hanti badan oo ka dhaqaalo badan waan gartaa wuxuu casuumay haddee wasiiro iyo odayaal kale oo beelo kale hogaamiya iyo dad fara badan uu isku keenay xafladdii baa dadkii loogu yeeray waxay noqotay haddee xaflad aan weligeed la arag oo aan la maqal Wow.
Eh, sidii baa ninkii halkii eh, loogu guday oo aad loogu eh, Dabaal- alalaasay oo loogu dabaaldegay loogu ciyaaray oo loogu heesay ninkiina afartan jir buu noqday markaa eh, nin ku gudan oo afartan jir markuu soo gaaray la gudo waxaan ka baqayaa ninkaasi inuu yidhaahdo eh, sanad walba xaflad ha laga qabto sanad guuradii gudniinkayga inuu yidhaahdo aad baad u mahadsantay jacfar Adiga kuukaay Mukhtaar.
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa qaybtii labaad waraysigii aan dhowaan la yeeshay suxufiga abwaanka sidiiq maxamed burmad sidiiqow qaybtan caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heesta dejiya oo adiga si gaara saameyn kuugu leh oo u qaado eh, fanaanka cabdirasaaq anshax labada iyadoo dabadeena loo aqbalay aynu ku ducaysanay isna ma ninka loo qaada aqbalay weeye isagana waa loo aqbalay heesta markii hore ee, a- aniga ayaa habeen anigoo iska hurda ilaahay baa iogaayay hahee heesaha aan hurdada uga kacay een qoray bay ka mid ahay idin ku ducaystay ee la aqbalay maasha allah ilaahay wuu mahadsan yahay ilaahay baa kun jeer Cab- mahadle cabdirasaaqna mud- cabdirasaaqna sanada kadib unbuu igu yidhi uniyo xaalad noocaasa oo ku ducaysto dee anagoo isagaba uu ka sheekeeyey laftigiisa mar la wareysanayay Waa waxaan ku daawada.
dee erayadii la i aqbalay un qaado loo aqbalo waa kamid yar oo cad haysta dee maad arag maasha Allah.
malaa youtube-kan ka arkaybe maasha allah ha ka udhe marka eh, heestaasi intii aanad guursan ayaad erayadeeda Mhm.
hal abuurtay Aye.
Mhm.
ha ha hey markii aad guursatayna Eh.
xalaawatalows baad heshay xalaawatulows baanu helnay allahu akbar maso eh, ma- oo de oo de oo de oo de weliba hee oo de weliba heesta dugsiyada beytka hore ee qofka wanaagsan ka sheekeynaya hahe waaba shuruudihii waaba waaba lasoo xulay un wax kale kuma garatid allah iyo cise shaqaalaha idaacaddeed wada garanaysaan baad weydiin doontaan oo yaqaanaad in badan baad naga sii maqnayde hahe waaba iyadii un heestaas unbaa loo dhegeyso deedna waad garanaysaa markaa iyadana marka dalabkaaga inta la qaadaa sidiisii maaragtay uu ad- uu kuugu soo fulay ka warran ducada hurdada laga kaca ciyaar ciyaar maaha show aad iyo aad aynu wada dhegaysano heestaasi dejiya
dugsiga ka dumaraysan oo halkaa ka doonayo halkeediga daareemaysa iyo dul badano iina dabacsano iina dumaraysan durya ma ahayn afkaana daafad laga saarin dabci wacantadnima qaaliyoon abidka duugoobin dulxariira nasabdaahiro nuusha ii darata dibjirnimo midaan kaga buuxoon daalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday iduralahayo adaadayo oon durya ma ahayn afkana yaafad laga saarin dabci wacan dabnima qaali dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday
intaa haddaynu kaga soo gudubno heestaasi dejiya hore aynu uga sii soconno sadiiqow heesahaaga kale ee iyagana la qaado waxaa jirta hees la yidhaahdo caashaqu dan guud maaha dhowaan baad qaaday heestaasi sanad ma jirta intii la qaaday laakiin haddana diboo ay caan baxdo dunidao dhan waa laga yaqaanaa caashaqu dan guud maaha laba ruux dareenkooda waa dabar mataaneeya qof kaloo ka meel doona waa dulsaare uma baahna marka heestaasina maadigay ku khusaysaa sidiiqow horta saharaay mid baa jirta middaas waxa weeye dadku waxay igu idhahdaan tani uma eega ma garanaysaa in la mala awaalay hahe ma aday kugu dhacday yay ku dhacday ma yani arrintaasi dee fursad baaba halkan inaan ka jawaabo ay ila tahay horta heesaha aan aniga dareenkayga ka sameeyey de waa xalaawatuloosta iyo dugsiyada iyo maasha allah barwaaqada alxamdulilah waana la aqbalay laakiin hees qiso badi kama sameeyo hees wax qiso aan ka sameeyo hahe ka- kama sameeyo sababahan aan uga samayn waayeyna dadku way jecel yihiin in dareenkooga la cabiro in la hagradana ma aha laakiin haddana xaalad baa jirta Haya.
qofku wa- qof wuu ka cabanayaa soo ma aha hahe ama dhib ka tirsanaya oo uu waayey Mhm.
ama si uuna xaaladu wa- laba xaalad laba qof ka dhaxaysa aada iyo aad.
marka had iyo jeer marka ay ee, qofi ku yimaado ee uu kaa qiiraysiiyo ee aad ku afuufta kii maqnaa hadda ma ogtahay weerar adag baad gashay ma ogtahayo qofkaas i- de waxaana runnimadiisii xitaa hadday run tahayna w- dee waad garanaysaa weriyaa tahay oo warku xaqiijin buu u baahan yahay absolutely hal ay tan baa u baahan waxaan laguu sheegayo b- warka warka inta qarsoon inaad ogaato hahe heesina de waa waa waa waa loo yar dhan yacni intay public ay gaadhaysa iyo intay sii jiraysa oo dhan qofka inaad sumcad dishay baa ayaa dhici karta inaad qadafkiisii ma- ila walilan qofkaasaan u sameeyey markaad tidhaahdo qofkii kalena waa la garan soo maaha aada iyo aad marka arrintaas hubsiimadeeda awgeed horta eh, kama sameeyay laakiin waxaan u u- ku- ku bedelay in aanan heesta mala awaaluun deg aanan iska qorin uune aan u fikiro wax waaqica oo dhici karo specific angles oo warka kama samaysaan aada iyo aad yacni oo dee xaalad dhacdo oo la taaban karo oo aan ta- waa tacaylun de aan la iska odhan de hahe exactly imka tusaale waxaad usoo qaataa caashiqu dan guud maaha wax sibay specific u tahay qof isagiiyo qofkiisii lagu dhex jiro soo maaha laba qof oo In- xasarad in- la dayn lagu waayey dhex jiro Mhm.
ha marka intii qof saasoo kale aad sugi lahaydun inuu kaaga sheekeeyo un ay heesi ku iman lahayd hahe inaad marka horeba aan dareemo inay halkaasoo kale u baahan tahay dad badan inay isku dhayi kari lahaayeen erayo laga sameeyo aada iyo aad dabadeedna markay saasoo kale usoo baxda qofkii wuxuu eeg wuxuu is odhanaya tan oo kale maraawaal ma ahe waa sheeko khusuus oo gaar ah ee malaha cudbay intay ku dhacday ama dee wadaadkay ku dhacdayba dee aniga waxbana iguma dhicin inay ku dhacday oo farta idinku fiiqayaana ma jirto laakiin waxa weeyaan dee waa wax dhaca oo ka caana bulshada mar walba dee waa kusoo waxaan nagu xeeran uun xaafadahan oo dhan bay ka dhex taagantay waa kawde aad iyo aad. sidiiqow markaas marka oo laga kale te- ma la Mm.
odhan karaa Mhm.
sidiiqow ee, xirfadaadii saxafinimada ama wariyanimadii baa ku caawinaysa oo markaad Mm, aroortii exactly.
soo baxdo barnaamij aad doonaysid inaad samaysid dee wariyuhu Hi.
uma baahna in loo yeedho la yidhaahdo xaafadayada daad baa kusoo rugmaday ee kaalay oo wax ka sameeya indhi indhihiisaa furan wariyihii isagaa arkaya daadkan iyo waxyeeladan uu geystay iyo khatartu dadkan ku hayo hahe dabcan markaasaad adigii backage ka samaynaysaa ama warbixin ka samaynaysaa ama Exactly.
waraysi ka samaynaysaa meel kaleba ha ka doonin haddaba waa sidaa aada warka u raadinaysid warkuna aanu iskaga ahayn wax guud laakiin sheeko gaara oo si u dhacday dee ay u tahay hahe ayuunbaa kana loo cover garaynaya waan gartay halabuuradana midaasunbaa limi- la muhiima inaanay uun wax uun qalinka qaadanine laakiin wax si ay u noqoto wax dareenka qofka bini-aadmiga taaban karo oo uu qofku iska dhex ar- arki karo inuu dabadeedna waxyaabaha nolosha caadiga ah ee dhaca uu cover gareeyo ee ay dareemayaan marka waa saas oo kale waan gartay marka waxaan ku wadaya xagga xagga xagga maaragtay inaanan cid waxba ka samayn horta duruuftaasi ayuu kaliftaa sax Eh, waana ka cudur daaranayaa Eh, dad badan baa facebooka igala soo hadla xumaaniga ma aha waxaan sidan idinkaba aan idin difaaci lahaa ee aanan u yeeli lahayn idinkoo aanan idin aqoon oo aanan idin arag inaan hees idinka idin khusayso oo la leeyahay kaasaa kaa xumeeya aanan u samayn lahayn ayuunbaa qofka kalena uga fikiraya inaanan uga samaynin laakiin heesahaad ka wada dhexelaysaan dee ma garanaysaa mid idin khusaysa
cashaquutinguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya qof kaloo ka meel doonaa oo dulsaare uma baahna cashaquutinguud maaha laba ruux daareenkooda waa dabar mataaniya qof kaloo ka meel doonaa oo dulsaare uma baahna dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma baahna ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada ama dabinoo iyaasa ama daacad ka ahaada warkayo dabuubtiinu kuma duxin ka shayde kuma duxin ka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo duumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doomayso warkayo dabuubtiinu kuma duxin ka shayde kuma duxin ka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso
aad baad u mahadsan tahay sidiiq maxamed burmad wakhtiga oo inoogu yar aawadeed caawa halkaasi ayaynu ku joojinaynaa waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale guud ahaana dhegaystayaasha waxaan ku dhaafayaa codka dabaacsan ee fanaanka axmed aarshe intaynu dhegaystayaal mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana idaacaddayadii fiidnimo waxaanu ku soo gebagabaynaynaa heestaasi u dambeysay barnaamijkii cawayska washington oo ay nala socodsiinaysay saare ciidlanur intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
wanku dambanayadhe qalbankaaga digayaadhe waana kula dardaarmeedhe afjaro ka saar duunka hebladoo misteedii